wanaagsan ciid wanaagsan waxaan leenahay ciid wanaagsan ummada soomaaliyeed dhan meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan ciid adxa ciid adxa wanaagsan insha allahu tacaala kheer iyo barwaaqo ayaan rajayneynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiis waxaa ilaahay ka baryeynaa inuu carafadan carafadi soo socoto intaas inti ka fiican ilaahay inuu nooga dhigo eeuleyska jira ilaahay inuu naga qaado insha allahu tacaala arabariga allabariga hala badyo ilaahay hala tuugo insha allahu tacaala anigoo ku hadlayna magaca gadoonka xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa ina allabariga la badiyo allabariga la badiyo ilaahayna naxariistiisa ilaahay hanuugu deeqo intaas ayaanu leenahay laba ciidadood maahaye weliba saddex ciidadood waa saddex ciidadood labaatan iyo lix juun iyo kowda luuliyo iyo maxaa la yidhaahdaa carafo waxa waa isku dardarsaneen marka waxaan leenahay maalin fiican iyo ayaamo fiican ayaa kusoo beeqday insha allahu tacaala ilaahay khayr alla waafajiyo ilaahay khayr aan waafajiyo ilaahay khayr aan waafajiyo waa maalmo oo xusid mudan xusid mudan xusid mudan salaamu calaykum